aniga maanta waxaan soo doontay kaarkeyga aan soo doontay ninkii dhiman aan soo doontay kaarkiisa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha ayaa maanta si rasmi ah magaalada janaale ee gobolka shabeellaha hoose uga daafuray ololaha kaarka diiwaangelinta doorashada qof iyo codka daafurka diiwaangelinta dadweynaha ayaa waxaa goobjoog ahaa guddoomiyaha degmada janaale madax ka socotay doorashooyinka qaranka odayaal haween iyo mas-uuliyiin kale guddoomiyaha degmada janaale cabdiraxmaan yuusuf cabdinuur al cadaala ayaa ka warbixiyay daafurka ololahan diiwaangelinta kaarka codbixinta bismillahi raxmaan raxiim Eh, maanta taariikhda oo ku beegan tahay sideedda bisha eh, sagaalaad labada kun labaatan iyo shan waxaa noo bilowday diiwaangelintii codbixiyaasha ah ee deegaanka janaal ka bilowday waxaan leenahay shacabka reer janaale eh, si hor uu kuu sheegnay in diiwaangelintii ay maanta bilaabatay Eh, nin walbana waxaa oo reer janaale ama muwaadin ah inuu isdiiwaangeliyo Ee, waxaa ku xigi doona kaarka niiraha ayaa ku xigi doona insha allah Ee, kaarkaasaa aa la qaadan doonaa markii cod- ee, kan kadib waxaa ku xiga kaarka niiraha runtii waxaan leeyahay reer janaal dhammaantiin waxaan idinka codsanahay inaad isdiiwaan gelisaan maadaama dalkao dhan ay ka diiwaan gashan yihiin populationka ku nool dalkao dhan ay diiwaan gashan yihiin qaar ka mid ah dadweynaha qaatay kaarka codbixinta ayaa soo dhoweeyay diiwaangelinta iyagoo u mahad celiyey guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka maanta aad iyo aad waxaan ugu faraxsannahay in aan qaadanay kaarka isdiiwaangelinta inaan in aan qaadanay aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay Een, bulshada janaalna waxaan kusii wacyigelinaynaa in ay soo doontaan kaarka ay qaataan doorashadana si fiican loogu qayb galo xarunta degmada janaal waxaa u imid kaarka codeynta inaan qaato reer janaal kaarkan qaata isdiiwaangeliya berri ninkaa rabtiisa ha ku dooratiin nin allaale ninkii nin anfacaysa ha u dooratiin anigoo ah maxamed cabdirasaaq maxamed oo ku dhashay deegaanka jannaale maanta waxaan u taagannahay kaarkii isdiiwaangelinta oo aan ku codayn lahaa reer jannaale maanta wixii ka dambeeya waxaan aaminsanahay deegaanada soomaaliya deegaanka ugu fiican oo isdiiwaangelinta laga sameeyo inuu noqon doono guddiga doorashadan aad baan ugu mahad celinaynaa yihiin dadka shacabka oo meesha jooga waa badan yihiin aniga waxaan ahay cumar sheekh maxamed sheekh suwer aniga maanta waxaan soo doontay kaarkeyga aan soo doontay ninkii dhiman aan soo doontay kaarkiisa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha ayaa guud ahaan dalka ka wada qorshe ballaaran oo lagu diiwaangelinayo muwaadiniinta soomaaliyeed taasi oo tallaabo muhiim u ah dhabahana waxaa raysa doorashada qof iyo cod oo lagu wado inay dalka ka dhacdo mustaqbalka dhow